سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد meeshan caawa waxaynu u soo fadhiisannay muxaadaro hamayn dhaweynaynu halka ka jeedinnay oo qayb inoo hadsanayd baan doonaynay qaybtii inaanu aanu caawa soo jeedinno mawduuceedu muxaadaradaas wuxuu ahaa dadka ahlu fadraha ah oo laba nebi u dhaxeeya oo aan iyaga nebi loo soo dirin dadkaa xukunkoodu muxuu yahay baanu ka hadlayna toban aayadood baanu soo aqrinay hameenkii dhaweyd oo kulligood ay wada sheegayaan qofkii aan risaala soo gaarin ama dacwad ilaahay ayan ka soo gaarin inaan dembi loo qabsanayn adduunkana lagu halaagayn aakhirana aan la cadaabayn maxaa yeelay dee wuxuu diiday male risaalo soo gaartiina ma jirto waa dad qaafilahoon waxba ka ogeyn diintaba awalna waxaan idhi qofka mukallafkaa marka la uu mukallaf noqonaayo shuruud buu leeyahay baan idhi waa inuu baaliq yahay sabiga khitaab uma jahaysto khitaab looma jeediyo waa inuu caaqil yahay majnuunku looma jeediyo khitaabku kuma jahaysto inuu saliimulxawaas yahay laba dhagood ama laba indhood midkood leeyahay ama labadaba leeyahay oo wuxuu maqlo ama wax arko isaguna shardi weeyaan haddii qofkii la dhalo isagoo dhagaloo indhala dee suu wax ku ogaadaa ma jirto mukallaf maaha midka afraad waxaynu ku sheegnay waa in dacwo ilaahay xaggiisa ka soo gaarto qofkaas oo amar la siiyo nahyina loo jeediyo markaasuu qofku wuxuu noqonayaa mukallaf mukallaf marka hadduu ilaahay adeecana waa ahlu janna hadduu ilaahay iyo rasuulkii khilaafana waa ahlu naar laakiin dadkan ahlu fadraha la yidhaaha oo laba nebi dhexdood jooga oon dacwadi soo gaadhin oon risaala u imaanin ayaga dee wax loo sheegta lama yaqaan maxaa yeelay amarna lama siin nahyina lama siin labada midna lama siin aayadaheedii hamiin dhaweyd baynu halka ka jeedinay waxaan u malaynayaa toban aayadood inay ahaayeenoo isu marag furaya oo kulligood ay sheegayaan qofkii aan risaalo iyo dacwo ilaahay ayan soo gaadhin wax loo sheeganaya lama leh ma jirto marka hameenkii dhaweyd waxaanu nidhi axaadiidta aynu dib u dhiganna waktigii baa ciriiri naga noqday aayadihii waynu dhegaysanay sideedana dalaa-isha oo dhan aayadaha ilaahay baa u quwo badan maxaa yeelay kalaamu rabbi alcaalamiin wey ayagu wax ma galaan aayaddaana daciifa iyo tanaa sanadkeedu xun yahay iyo midna lama leh mar haddii daliilba la yidhaaho qur-aanka waaxid markaa sunnada rasuulkao saxiixada ah ayaa soo raacaysa markaas sunad sunnadu way tiro badan tahay sidaynu xoogaa ishaari doono laakiin waxaynu u jeednaa sunnada mutawaatirada ah ama mashhuurada ah haddii xadiidku mutawaatir yahay cilmiguu kuu faa'iidaynayaa cilmi hadduu mashhuur yahay sidoo kale cilmiguu kuu faa'iidaynaya sida aayadda qur-aanka ay kugu faa'iidaysay cilmi oo ayan ta'wiil iyo wax kale iyo wax laaban lahayn ayay cilmi kuu faa'iidaynayaan axaadiidta soo hartay way tiro badanta wixii tawaatur ka soo haray oo dhan waxaa loo bandhigayaa adilada kaleeto maalan xadiid waxaa jira la yidhaha xadiidu luxaad hal nin baa wariyey hal nin ayaa wariyey xadiidkaas haddii sanadkiisu uu saxiix noqdo oo sanadkiisu toosan yahay matnigiisuna uusan caqliga ka hor imaanaynin caqliga saliimka uusan ka hor imaanaynin waa la aqbalayaa xadiisulxaad isagoo ah la aqbalayaa oo see loo aqbalayaa caqiida ahaan lagu aqbali maayo xadiisulxaad caqiido looma deliishan karo laakiin waxaa loo deliishan karaa camal camalada kale daacada kale ay leedahay hadduu xadiidku uxaad yahay sanadkiisu uu nabadgalay matnigiisu uusan caqliga diidaynin waa la aqbalayaa xadiidkaas waana lagu camal falayaa laakiin maxaa shardiya inuusan daliil ka xoog badan uusan ka hor imaan baa shardiya haddii xadiiduluxaadkaas uu daliil ka xoog badan ka hor yimaado sida aayad qur'aana maalan xadiiduluxaadkii iyo aayad qur'aan baa isdiiday aayaddaa la raacaya qur-aanka haddii xadiid mutawaatira uu ka hor yimaado ama mashhuura xadiiduluxaadku isagana waa laga teghayaa haddii la awiili karo waa la awilayaa haddii kale dee daahirkiisa lagu camal fali maayo maxaa yeelay daliil ka xoog badan buu khilaafay ijmaaca hadduu khilaafo sidoo kale wey maxaa yeelay mar hadduu xadiiduluxaadku uu aayad khilaafo ama xadiid uu khilaafo mutawaatina ama mashhuura ama uu ijmaaca khilaafo ummadda midna la raaci maayo maxaa yeelay laba midkood weeye xadiidkaas midaan asalba lahayn inuu yahay xadiidku maxaa yeelay ma khilaafeen hadduu asal fiican leeyahay ma khilaafeen intaan sheegayno ama maaha inuu mansuuq yahay oo markii horeeto dee uu jiray asal lahaa laakiin la nasakhay oo xadiid ka xoog badan lagu nasakhay labadaa mid unbuu soo baxayaa markaas marka la raaci maayo xadiiduluxaadka marka bal aynu fiirinna marka axaadiidta waxaan ku horraynaynaa axaadiidta nimanka yidhi nebiga labadiisii waali naar bay ku jiraan nimanka yidhi naar bay ku jiraan nimanka yidhi oo intii aayad aynu soo maraynay khilaafay maxay haystaan intaasoo aayada tobankii aayadood maxay ka rajaxeen oo daliilah oo ay haystaan laba xadiid bay haystaan laba labadaa xadiid mid waliba xadiidulxaad weeyo shaadaa weliba xadiidulxaadna waa yahay lafdigiisuna shaad weeye labadaa xadiid aynu ku horayno axaadiidta kale ay haynoo dambeeyeen xadiidka koowaad waa xadiid muslim uu wariyey wey can abi hurayra radia allahu tacaala canhu ayaa laga wariya xadiidka can inabiyi sala allahu alayhi wasalam nabigu abu hurayra ka wariy qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi istaadantu rabbii an astakfira liummii falam ya'dan lii wasta'dantuhu an azuura qabrahaa faadina lii wa fi lxadiid fabakaa wa abkaa man xawlahu xadiidkaas muslim baa weriye wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam istaadantu rabbii rabbigay baan idan weydiiyey an astakfira liummii hooyaday inaan u dembi dhaaf weydiiyo yaan ilaahay weydiistay buu yidhi falam ya'dan lii ilaahay ima idmin inaan hooyaday dembi dhaaf u weydiiyo استأذنته أن أزور قبرها إلهي بان مرضت سعاش إلى قبرك إذا هو يضي أن سو زيارته فأذن لي وإيد فصحي بولي إلهي إلى هو يضي قبرك إذا أن زيارته حديثك وحق الصبنا إسلا حديثك نبي قبرك هو يضي سو زيارته فبكى نبي وأوي وأبكى من حوله ضدك لا جوغينا nebigu waa ka oohiyey calayhi salaatu wasalaam nimanka mutamaslifiin la yidhaaho oo salafnimadu sheegtaan wax ka jirin waxay yidhaahdeen nebigu wuxuu u ooyey hooyadiisoo naar ku jirto ark markaasuu ooyey dadkiina waa la ooyey dhammaantiisa haddaba balada xadiidka aynu fiirino inkastuu shaab yahay oo xadiidu dhuxaad uu yahay bal aan fiirinna horta ma sheegayaa waalidatu rasuul inay naar ku jirto ma loo deliishan karaa waa maya looma deliishan karo maxaa yeelay oohinta nebigu ooye calayhi salaatu wasalaam ku tusin mayso inay islaantu ay naar ku jirto ma ku tusinayso waxaad ku garan kartaa nabiga wiilkiisii ibraahiim ahaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi nabiga ayaa sakaraaday markaasuu u yimid isagoo nafbax nebigu wiilkii uu ku jiro nabiga ilin baa ka timid wuu ooy markaasuu yidhi tadmacu lcayn wayaxsunu lqalbu ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنك يا إبراهيم بك المحزونون إيشو هسكا الميسور قلبكنا هسكا تيرايو وحد إلهي ذلك أهين مرة هيوير النبي عليه الصلاة والسلام وإنا عناقنا يا إبراهيم بك المحزونون وأنكو تيرايو يسنو يرد وشرع الدمانيتي waan ka tiiraayaysannahay buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka oohintaas uu nebi wiilka wiilkii wiilkii ibraahima uu ooye ku tusin mayso inuu ahba weelka yar sagiir buu ahaa naasuhu nuugayey markii uu dhimanayay markaasuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam jannadaa lagu nuujinaya nuugmadiisii inta ka dhiman jannadu ku dhammaysanayaa buui marka ilintu nabiga waa ka imaanaysa raxmad darteed wey ee qofkaani inuu dhibaatoonayo ama ada la cadaabayo uga imaan mayso mar kaleeto gabar uu dhalay nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaa cunug ay dhashay sakaraad sida imaamu albukhaari uu saxiixiisa ku sheegay iyo muslim markaasay tidhi aabbaheeday u soo xidigtay yaa rasuulallah noo imow cunugii yara waa iga dhimanayaa markaasuu yidhi ilaahay ajar ha ka raadiso ha sabarto ilaahay wixii uu lahaa buu qaadanayaa adigu ma adahin cunugga ilaahay baa lahaa wuxuu qaadanayana asagaa leh wuxuu ku sii yeela asagaa leh dee waa dumare markii fartiintii u tagtay tidhi ilaahay baan kugu dhaasheeyey yaa rasuulullahi noo imow markaasuu soo kacay cunugii oo naftii ka socota qaqaqaqac ay ka yeerayso naftiisa yuu u yimi ilin baa ka soo daadatay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa raggii saxaabada ahay oo la socday qaarkood waxay yidhaahdeen yaa rasuulullahi anta maadigaaba qof dhimanaja u ooyahaya see waayo qaala innamaa hiya raxmatun jacalaha allahu bayna cibaadi bayna quluubi cibaadihi lmu'miniin bu fii quluubi cibaadihi lmu'miniin baan ujeeda waxaad arkaysaa oohin maahee waa raxmad buu yidhi ilaahay mu'miniinta qalbigooda uu ku abuuray buy cunug yar bay ahayd sidaas oo kaleeto marka dabeecadiisa nebiga waxay ahayd raxmad buu asaga dhami ahaa وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي إلهين فبما رحمة من الله لنت لهم بو إلهي مرك رحمتي سودا أي سلا صحيح أنا الرحمة المهداة والنعمة, والنعمة المسداة من النبي عليه الصلاة والسلام أنا قلنا حريصتي لو هنون يا مو حنون لسانه نعمدي dadka loogu nicmaynayana waan ahay buu marka qabrigan hooyadii markuu intuu yimid uu nebigu ku ooyayo inuu naarta iyadoo ku jirta uu arkay looma daliishan karo oo mararkaas kalaba ilmo yaroo dhimanahayuu nebigu u ooyahaya calayhi salaatu wasalaam waa ta midda labaad waxa weeyaan hadday habartu gaalo tahay nebiga hooyade hadday gaalo ahaan lahayd qabrigeeda siyaaro looma fasixin maxaa yeele ilaahay waa u diiday nebiga calayhi salaatu wasalaam qabriga gaalada iyo munaafiqiinta inuu siyaarto waa u diiday cabdullaahi bnu umay bnu saloola ninkii la odhan jiray ayaa sakaraad noqday munaafiq buu ahaa wiiluu dhalayoo fiican ayaa u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah duqii baa dhimanaye kaalay u tag buuri oo khamiiskaagana nasii aan ku xabaale si baraka iyo khayr looga helo nebigu inuu aada u damcayo maxaa yeele wiilkan saxaabiga oo wanaagsan dartiisu u damcay ninkaa waa la ogyahay nin xun inuu yahay laakiin ninkana nin wanaagsana uu dhalay goortuu nabigu damcay inuu tago ayaa aayadani ku soo degay walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi inahum kafaruu billaahi warasuulih wamaatuu wahum faasiquun buu ilaah waxaa la yidhi ha ku tukanin ninkaan kuugu yeerayo wixii la mid qabrigiisana ha istaaginba maxaa yeelay waa dad kufriyey oo ilaahay ku kufriyey iyo rasuulkiisaba waxayna dhinteen iyadoo faasiqiina yay dhinteen nebigu waa ka joogsaday calayhi salaatu wasalaam marka hooyadii haddii lagu ogyahay inay gaalo tahay sida dadka qaarkii ku andaxoonayo dee waaba tii laga reebay qabriga gaalada nebigu inuu tago ee orod hooyadaa siyaaro laguma yidhaahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ta marka kaleeto oo xadiidka haddaan weliba sii raacno sariix kuma aha inay hooyadi naar ku jirto xadiidku inkastoo cilladaysan yahay haddana ma sheegahayo oo islaantu gaalay ahayd oo naar bay ku jirtaa xadiidku ma dhihin niman ayagu raba aayadaha qur-aanka inay ka hor tagaan ooyan ku camal falin oo ayagu sharaab ay meel ka kabadeen oo sun ah ilaalinahaya ayaa intii aayada ahayd intay tuureen yay waxay yidhaaheen waxaa laga fahmay markuu ooyay in habartu naar ku jirtay bay yidhaaheen waxaa laga fahmay miya waxaa taalla adillo qur'aana oo sariixa ayaa meel walba kaga dhawaaqaysee waa laga fahmay maxay tahay maxaa laga fahmay waxba lagama fahmin sariif xadiid waa kaasoo waa xadiidka ay u daliishadeen inay ay naar ku jirto aabana bintu wahab oo nebiga hooyadiisa calayhi salaatu wasalaam adigu tafaasiir kale cillado kalena waa leeyahay xadiidka xadiiduluxaad midda saddexaad waxa weeye haddaa hadduu xadiidkaani odhan lahaa nebigu hooyadiisoo naarku jirtaa la arkay lama qabsadeen maxaa yeelay intaasoo aayada ayuu diidayaa warkeeda oo khilaafaya horeyna waxaan idiin idhi xadiiduluxaad hadduu aayadana xadiid ka xoog badan diido xaggaa laysaga wareejinaya kan xooga badan baa la saxaya marka maba odhanine laakiin hadduuba odhan lahaa islaantii oo naar ku jirtaa nebigu arkay lama qabsadeen maxaa yeelay ahlu fadlay ahayd ahlu fadlana waynu soo sheegnay adiladoodii inaan la naarayno naaraya lahayn xadiidka labaad haddaanu u wareegno marka xadiidka labaad oo nimankani mutamaslifiyiin baa la yidhaah salaf baa nahay ku leeyihiin laakiin salaf wax kama og waa mutas- mutamaslif weeyaan salaf sheegasho aan wax ka jirin oo beena dee salafkana waynu sheegi doonaa waxa salaf salafu saalix waxaa la yidhaha waan sheegi doonaa laakiin ayaga mutamaslifiin baa la yidhaha waa nimanka salaf isku magacaabay baa la yidhaha laakiin xaqiiqada maaha salaf xadiidkan waxa weeyaan waxay daliishadeen xadiid xadiidka muslim baa wariyey sidoo kale maxaa laga yaa laga wariyey min dariiqa xamaad bin salama yaa laga wariyaa min xamaad bin salama can saabit can anas bin malik radia allahu tacaala can qaala nebiga ayuu ka wariyey wuxuu yidhi jaa'a rajulun ilى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي قال في النار في النار فلما قفع نيجي مركو تجي أي دعاه النبي إياه فقال وحيه إن أبي وأباك في النار aniga aabbahay iyo adiga aabbahabaa naar bay ku jiraan xadiidka muslim baa wariyey horay baan idiinay laakiin maxaa laga wariyey min dariiqa xamaad bin salama can saabit can anas sanadkiisu kaas wey marka dee xadiidkan waa sidii kii horoo xadiid xadiiث luxaad wey shaad weliba wey oo lafdigiisa iyo sanadkiisa shaad baa yaa ku jira la qabsan maayo maxaa loo qabsan waayo adiladii qur-aanka ahayd buu khilaafay ko wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula oo kalu khilaafay wuxuu khilaafay litundira qawma ma ataahum من قبل من نبي من ما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون بخلاف حديث آيات قرآن خلافين حديث بحالنا بك تلقنا وصيما وحديث كجبي إيسرة لقوا عمل فري ما يوم هذا أننا حديثكم sal buu leeyahy aan bal hadda nidhaahno waxaa suuroobi karta marka nebigu yidhi ina abii wa abaaka fi naar aabbaha uu sheegayo inuu adeerkii abi aalib nebigu u waday calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele abi aalib baa isagoo yar nebiga tarbiyeeyey isagaa weyneeyey intii gaaladu la coloobaysay oo uu risaalada wadayna abi aalib baa hor taagnaa inan inuu wax la yeeleeyo nebiga calayhi salaatu wasalaam marka in aabbe lagu magacaabo wuu mutaystay qorayshoo dhami ninkii u mari weyday buu ah qariib ee af carabigana waa lagu yaqaanaa ninka adeerkaaya aabbe waa la dhihi karaa ninka adeerkaaya aabbe waa la odhan karaa waa shay luqada faashi ku ah oo la yaqaano wey xataa qur-aanka waa laga helayaa in nin adeerkaaya aabbaha lagu magacaabo waa laga helayaa qur-aanka nebi yacquub markii naftu ka baxaysay ayuu carruurtiisii isugu yeelay wiilashiisa markaasuu yidhi maa tacbuduuna min bacdi aniga haddaan dhinto maxaad caabudi doontaan buui nebi yacquub baa odhanaya markaasay yidhaahdeen nacbudu aabaa'aka maxaa نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون محل عابد ثانية كان شيء أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ولش تمركوا كيري ما تعبدون من بعدي ورانا قال شيء محل عابد قالوا نعبد إلهك أبو إله نجي نعبدنا إله هذا وإله آبائك aabbayowga adiga ku dhalay ilaahoodaan caabudayna aabbayowgaah ibraahiim wa ismaaciil wa isxaaqa ilaahoodaan caabudaynaa ilaahan waaxidan wa naxnu lahu muslimuun haddaba aabaada nebi yacquub waxaa lagu soo beeray nebi ismaaciil baa lagu soo beeray nebi ismaaciilna nebi yacquub adeerkiisu ahaa mooyaane aabbihii muuna ahayn waana kaasoo waxaa la yidhi aabbayowga ibraahiim iyo ismaaciil iyo isxaaq marka ninka adeerkaaya in aabbe la odhan karo iyo qur-aankii baaba ku dhawaaqiya waa la yaqaanaa nebi ismaaciil inuusan nebi yacquub u dhalin waa la ogyahay laakiin waa adeerkii laxmiya isxaaq iyo asagaa walaala ah waa kow marka inuu abi aalib u wado nabigu calayhi salaatu wasalaam ina abii wa abaaka fi naar ayaa jirta maxaa yeelay abi aalib naar baa ku jira waa la ogyahay ahlufatrana maaha bicsadii nabigu soo gaaray calayhi salaatu wasalaam risaaladii baa loo tabiyey dacwadii baa la gaarsiiyey wuu diidey inuu tawxiido oo rumeeyo wuu diiday gaalnimadiisii buu ku dhintay gaalnimadiisii yuu ku dhintay marka abi aalib weeye aabbaha nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam waa haddaan idhaahno xadiidka waa xadiidka waxbaan u raadraadinaynaa haddaan idhaahno waa abi aalib xadiidka bukhaariga waxaa ku soo arooray in la yidhi yaa rasuul allah abi aalib kaana yunaafica canka mar kastaba wuu ku daafici jiray wuuna ku soo kociyey dacwadaadii wax ma ka anfacday ninkaas abi aalib la yidhaah inuu gaalnimo ku dhintayna waa la ogay markaasuu yidhi nacam waxbaan ka anfacay maxaa ka anfacday baa lay wuxuu yidhi innahu fii daxdaaxin min annaar abi aalib naarta dhexdeeda kuma jiro meesha qusurta ah oo beleeda ah kulaylka badan kuma jiro yidhi meel washaaqa ah oo naarta ka mid ah ayuu ayuu ku jiraa buuli aniga dalkaydaana meeshaa yartaa loogu cadaabay ilaa waxay qabanaysaa naartu ilaa aan qawyaba laakiin dadka oo dhan inugu cadaabadan yahay buu moodayaa inugu cadaabadan yahay in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa saasuu ilaahay mar hadduuna qofku mushrik yahay nebiguu soo dhaqaaleeyey iyo nebiguu jeclaa iyo mar haddii ishraagba meesha yimaado iyo shirki waafis waa ninka ay ku soo degatay maa kaana lilnabiyi wاladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiin walow kaanuu uli qurba min bacdi maa tabayana lahum anahum asxaabu jaxiim nebiga iyo saxaabada raacday midna uma wanaagsana lagana yeeli maayo inay mushrikiinta dembi dhaaf weydiiyaan qaraabadoodba ha ahaadeenaaa qaraabadoodba ha ahaad markay ogaadeen kabacdi inay asxaabuuljaxiim yihiin inay u dembi dhaaf weydiiyaan lagama aqbalayaan umana banaana abi aalib buu ahaa nebi ibraahiimna sidaas oo kale ayuu yidhi aabbahay waan u dembi dhaaf weydiinayaa waa laga diidi wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabiih ilaa can mawcidatin wacadaha iyaah falamaa tabayana lahu annahu caduwun lilah tabara'a minhu markii hore waan kuu dembi dhaaf weydiin buu yidhi laakiin markuu ogaaday inaan hanuuno qornayn uu ka berino marka ninkaas abiaaliba weya ninka la sheegaya maahe cabdullaahi bin cabdilmualib oo nebiga aabihiisii xaqiiqada ahaa ah laguma fasiri karo maxaa yeelay waa dadkii la yidhi litundira qawman maa undira aabaa'uhum fahum gaafilun dad aan aabbayooba loo digin yaad u digaysaabaa oo haddaan cabdullaahi digdiina u imaan muxuu cadaab ku mutaysanayaa waxbana waxba ku mutaysan maayo اللهم صل وسلم على
النبي عليه الصلاة والسلام وين أين أبي ولا يجد في النار أبا نار تكجرة لو دليشان كان أهل فضائل وها أبي وحسروري كتا إنه ننكا عن بحصدة لبقى سواحة ليالي ننكا وحسؤالة يا أبي إنه بحصدة رسولك سوق يعني oo uusan aqbalin bictadii iyo dacwadii ilaahay midna oo sidaa ku dhintay sida abi aalib oo kale abi aalib oo kale sidiisa inuu ku dhintay oo markaa labada nimoo la yidhi ina abii wa abaaka finaar laba nimoo bictada nebiga soo gaaray oo labaduba diiday oo iimaan laga waayo gaalnimadoodii ku dhintay inay yihiin markaa ay ku caddaato sideedana fannigaa fanni usuul la yidhaah wuxuu kuu sheegayaa wuxuu leeyahay qaacido kulliya addaliil idaa tara'ahu lixtimaalu saqada bihi istibdaal saqada bihi listidlaal mar haddii daliilka la keeno ixtimaal uu soo dhex galo waxaa suurowda inuu adeerki ula jeeday waxaa suurowda inuu hebel ula jeeday waxaa suurowda inuu bicsada soo gaaray ninkaan waxaa suuro mar haddii ixtimaal noocaasii yimaado saqada bihi listidlaal daliisha la daliishadaa waa dhacaysaa kama fil usuul sida dee fadliga dhami noo sheegayo oo ixtimaalaadka dhan adilada istidlaalkooda o dhan waa burinayaan waa ta marka xadiidkan aan ku soo dhawaaqnay oo min dariiqi xamaad bin salama saabit can saabit an can anas ibn malik sidaasuu asagu ah xadiidulxaad wey waxaynaan u aqbalaynin dee aayadihii aynu soo marnay ahlu fadraha ka hadlahayay oo xadiidkani khilaaf xadiidulxaadna marka la aqbalayo waxaa shardiya inuusan khilaafin adillo ka xoog badan baa nidhaasay midda kale xadiidka xoog badan buu khilaafaya oo xadiidkaasi keeya waa xadiid rawaahu lbazaar waalbayhaq waaltabaraani من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص مرفوعا عن أبيه سعد بن أبي وقاص يا لقوي نوع حديثك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي قال في النار فلما قف الرجل دعاه فقال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار بدل أبي وأبوك في النار كمجل حديثك أبي وأبوك في النار ملك حديثكان أنا حديث يهوي يا كحوك مدن على شرط الشيخين ويا حديثك كي كان حديث الحاد كان حديث الجماعة وي بزاع بيهقي وبراني أي سلورية يا غير كل marka aayadihii uu khilaafay waxaa ula jira xadiidkan ka xoog badan buu khilaafay xadiidka ina abi waabaaka fi naar laleeyahy wuxuu yidhi ayna abi yaa rasuul allah qaala fi naar falamaa qafa rajulu dacaahu faqaala faxaytumaa mararta biqabri kaafirin fabashirhu binnaar mar haddaad nin gaala qabrigii marto naar ugu bishaaree baa yidhi aabihi waa abuuka fi naar kuma jira xadiidka bedelkiisii kanaa ku jira marka xadiidkana xadiidkaasna wuu khilaaf oo ka saxa badan waa labada xadiid weeye labada xadiid oo adiladii kale oo dhan intay ka dhaqaaqeen nimankani ay yidhaahdeen liwaalidaya alxabiibi fi naar macnaha naar bay labaduba ku jiraan labadii nabiga dhashay calayhi salaatu wasalaam meeshaan hameenkii dhawey ayaynu aayadaha ku dheeraanayo haddee qof aan loo dirin wax u diya waa la cadaabay dee caqliba maaka xadiidu luxaadka marka la aqbalayo shuruud buu leeyahy shuruudiisa waxaa ka mid a an yuwaafiqa muujibaati alcuquul cuquusha saliimada ah waxa ay waajibinaysa inuu waafaqaa la rabo xadiidku hadduusan muujibaat cuquul uusan waafiqin la qaban maayo maxaa yeele diinka ilaahay wuxuu u yimid caqliga iyo asagu inay wada socdaan ayaan iska hor imaan o ولا يخالف آية أما نصا من القرآن هذو آية ونص القرآن خلافا حديث لحاج حق على دينه وألا يخالف سنة أقوى منه سنة كقوة بغنى يوصل خلاف الله وألا يخالف الإجماع حديث لوحات هو يوصل إجماعنا وصل خلافه هذو انت خلافه وحواجب إن لو عمل فلله الكيس هذه تأويل لو رادين كرنا لو رادي هذه كرنا جبي جسم على قال لها مركا وحن طريق والمدلة عليها لليه هل دليله كلام مجلو labadaas xadiidoo ciladahooda aan muujinay weeyaan waxa ay nusuustii qur-aanka ahayd oo dhan iyo xadiidtii oo dhan ay kaga leexdeen iyo cadaawad nebiga ay u qabaan calayhi salaatu wasalaam waxay ka caraysan yihiin nebiga tawasulka lagu tawasulayo iyo ilaahay loogu tawasulayay istiqaasada nebiga la weydiinayo dadka wanaagsan iyo fadligu ilaahay siiyey ayaa la rabaa laguma tawasuli kara yidhaah oo qabrigiisa siyaaro loma aadi kara yidhaah oo waxba kuma dhaama yidhaah oo markaasay waxay u soo dhaceen hooyada iyo naar baaba naar ku jireen wuxuu adiga kugu tarahayo mooyaa ku tar naarta ka soo saar nebiga daba dhigayso ma ahaati dee adiga marka caqli iyo waxaa la rabaa caqiida inaad isku darsatid adigu marka wanimanka nebigu muxuu ka baashay isku waktiba maahayn waa nimanka yidhi ashraaf wax la yidhaaho ma jirto yaziid bin mucaawiyaa huf ka dhigay waagii dagaalkii dagaalkii bani umaye iyo cabaasiyiin ay ku dagaalamayeen sayid xuseen maalinkii la dilaayo ninkii ugu dambeeyey la dila ku leeyihi oo faatima binti rasuul waaba gablan bay ku leeyihin qofba kama dambeeya abad waxaas miyay wari maxay uga jeedaan xaramaynka markii ay ashraaftu joogtay yay ku soo duuleen nimankaas dircaiyo meel baasbay ka yimaade haya cabdilwahaab iyo sacuud iyo niman la odhan jiraa ku soo duulay markaasay haddee ashraaftu karaamay leedahay wixii oo dhan bay tuureen ashraaftii bay laayeen wax walbay laayeen dabadeedna buugagoodii waxay ku qorteen ashraaftiba adduunka inayan joog waxaas wax la dhegaysan kara ma lama dhegaysan karo kolka axaadiidta ay qabsanayaan labada xadiis wey waana labada xadiis oo nini daliil uma noqon karaan mana noqonayso aayadihii haddaan laba keliya ku noqdo laba keliya ka badan iska daa wixii khilaafa la dhegaysan maayo ilaahay wuxuu yidhi wamaa kunta bijaani- bijaanibi tuuri id naadaynaa walaakin raxmatan min rabbika litundira qawma maa aataahum min nadiirin min qablika lacallahum yatadakkaruun fii suurati alqasas yuu yidhi ilaahay litundira qawma inaad u digtid maa aataahum min nadiirin min qablika adiga hortaa qof u digaa uusan u imaan lacallahum yatadakkaruuna inay waansamaan baa suuragal ee oo laga rajiinaya qoomkaasi waayo dee waa qoladii nabiga lagu soo dhex saaray calayhi salaatu wasalaam qodaa waxay leeyihiin nebi ibraahim baa loo diray qoladii carab ahayd ee xijaas degenay waaya nebi ibraahim ciraaq baa loo diray qur-aanka waad ku aragtay meel walba ismaaciilna oo wiilkii nebi ibraahim ahaana waxaa loo diray juma- jurhamiyiin nimankii la oran jiray oo intaa nebigu imaanba ka guuray waddankaba qoraysh ka horba ka guuray marka rasuul nebiga ka horeeyey oo loo soo diray ma jiro dacwad ka horeysay dacwadiisana oo u timid ma jirto qofka haddee dacwa u imaanna layska cadaabi maayo la cadaabi fahum kaafiluuna buu ilaahay غافل بوية لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون مرة دي غافلين دي دعوة وروا ما هياو دي رسالة وروا ما هياو يا أشياء يا مكري يونا يا هذا النبي النبي الله صلى الله عليه وسلم أبي طالب نكلا وحكى له قصة تريد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أدو قفك تعيشها يا رسول الله ما هدو منك ارتدادي ولكن الله يهدي من يشاء إلهي بقفك دون هنونين إياه نبي دائما إنه الإسلام وشعلانين كان يا عم قل لي كلمة بول بل كلمة إيده بري قيامة عن كاغا توضو إلهي يبكي لا إله إلا الله محمد رسول الله انت عيده أنا إلهي بري لتودعي لقى مهلي وحيري لولا الملامة ملامة أو مسار محبتي حذار محبتي لوجدتني صرحا بذاك مبينا مبينا haddaanan ka baqayn buuri ilay canaantu oo la yidhaaha wiilkiisa diintiisiibu u leexay aw xadaaru masabatin ama cayb aan ka digtoonahay haddayan jirin lawajadtanii sabxa waad iheli lahayd anoo kaa aqbalo waxaad weydiinaysa laakiin saufa amuutu calaa diini aabaa'ii waajidaadii wakada aasoo akri aabbahay waawayaashii diintoodii ayaan ku dhimanayaa halkaa su-aal marka haddaynu intaa sheegno aynu niraahna marka wax u daliila in dadkii ahlu fadrada ahaa ay naar ku jiraan la heli maayo haddii la helana adillo ka badan oo ka waaweyn oon aqbalayn bay ka hor imaanayaan مثلا أحاديث بدل أحاديث الحاجة يضع ضد أهل الفضاء الشيء إنه أهل النار يجي. مثلا عمر بن لحي نجي له رنسري وجاهلي قال إنسان دين تبا إيمان وحالا يجي نار بكتشرة يجر قصبه في النار أنا إنه كتشينا يفرج جيسة نار تحريرا أي حديث كشيري امرؤ القيس سلا سوكله كي شاعر كان نار بكتشرة حديث له حديث له حالا كده nina jaar la oran jiray isagana xadiidul waxaad sheegayaa jira inuu naar ku jiro oo jaahiliyadii dhintay xadiidkaas waad ku aragteen kutubta qabri buu farta ku fiiqay nabigu war qabrigaas yaa ku jira waxaa la yidhi nin baa ku jira nin fulan bin fulan alnajaar la yidhaah goor buu dhintuu yidhi jaahiliyadii buu dhintuu yidhi yaalay wuxuu yidhi inaad isduugtaan inaad isduugi weydaan haddaanan ka cabsanayn waydin maqashin lahaa cabaadka ka baxaya ninkaas waa la cadaabaya qabrigaa lagu cadaabaya waa xadiis luxaad sidaas oo dhan maxaa yeelay mar hadduu ahlu fatra ahaa wax qabriga lagu cadaabaa ma jiro adilada kaleoo ka waaweyn ayaan ogolayn mar hadday iskhilaafaan adilada waaweyn oo qaciga ah laama aqbalaya aayadda iyo xadiidku yufiiduka alcilma cilmi bay kuu faa'iideynayaan amaa xadiidu luxaad yufiiduka danna malo mu kuu faa'iideynayaan ee qaci iyo cilmi midna kuu faa'iideyn maayo intaa markaan marayno aynu ogaano nabiga waalidkii waxaan ugu been abuuranayo inaynan aqbalaynin daliilna aynaan u haynin kuwa sheegayana ayaan daliil u haynin fariid waxaa kaloo jira niman culimo ah oo ayaguna qaba nebiga iyo aabihii waa la soo nooleeyey markii la soo nooleeyey markay dhinteen ka bacdi oo la soo nooleeyey ayaa nebiga loo loo bandhigay nebigaa risaaladii u bandhigay waa rumeeyeen waa rumeeyeen oo waa mu'miniin ummadda nebigay ka mid yihiin wala odhanayso culimaaha jirta sidaas xadiidka sidaas sheegaya waa xadiid daciifa wey ma sugnaan in la soo nooleeyey labadoodii oo ay markaa nebiga rumeeyeen oo ay mu'miniin ku dhinteen ma sugna ma sugna inkastoo culimmada barkood ay leeyihiin hadi inkastoo ay leeyihiin ko marka xadiidkaasaa jira ma dhahayno laakiin waxaan u cuskanaynaa inaya naar shaqo ku lahayn qur-aanka aynu soo sheegay ee tirada badan baynuu cuskanaynaa kaasaan cuskanaynaa laakiin xadiidkani waa la soo noolaya ma cuskanayno lamana cuskan karo xadiis daciifa weeyaan inkastoo culimada barkood oranayo wahada alxadiidu waman yaqul biducfihi fahuwa daciifu can ilxaqiiqati caari haddana dacfi baanu u ictiqaadinaynaa xadiidkaas inuu daciif yahay baanu ictiqaadinaynaa waa ku camal falaynaa malihin marka ahlu fadra naatuum wey cadaab waa ka koray maxaa yeelay risaala uma imaanin taasaan isku ogaanaynaa taasaanan adiladeedii akrinaynin tan iyo habeenkii dhowey intaa haddii aan mawduucaas aan idhaahdo waxaan rabi lahaa a'immadii afar tahay oo a'immat lmadaahib la oran jiray alarbaca inaan idiin sheego inay ahlu salafu saalix ay ahaayeen markaan afartooda sheegana waxaan ka bacdi sheegayaa ibnu taymiya ninkii la odhan jiray maxamed ibnu taymiya axmed ibnu taymiya axmed bin cabdulxaliim baa la odhan jiray isaguna inuusan salafi ahayn baan rabaa inaan idiin sheego aan afarta imaam ku hormaro taariikhu horta bal aan idiin sheege nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قرنيالك وحاو خيرون كيف يلي النبي عليه الصلاة والسلام. نبي القرن ما ياكل حقه كوى يوسع حقوي قرني سوى قرن الصحابة يا رسولك عليه الصلاة والسلام قرنك كسو حقينا وقرن تابعين وي حيالي الصحابة ووحي النبي أركو رميين تابعين وذلك الصحابة النبي أركي ويو كقاطع علمي ثم الذين يرونهم لا وتابع تابعوا الأتباع وي أتباع لكوين عيني تابع التابعين والي saddexdaa qarni baa waxa weeye alquruun almufadala quruunta la fadilay waa waa saddexdaa qarni qarnigiiba meequu yahay marka adigu xisaab badan baa ku jira laakiin la- luqada markii la fiiriyo qarnigu waa boqol sano boqol sano wey qarnigu saddexdaas qarni baana ugu fadli badan quruunta qarniga nebiga ugu horeeya qarniga taabiciinta ku xiga qarniga taabicu taabiciga ku xiga inta ka dambaysa nebiga waxba kama sheegin qaar waxaayayna waa ku jiraan marka afarta imaam saddexda qarni ma ku jiraan oo fadliga miirana oo nebigu cadeeyey calayhi salaatu wasalaam mase waa ka dambeeyeen bal horta aynu marka hore aynu ayaga isu sheegno abi xaniifa u weynaa radia allahu tacaala canhu abi xaniifa wuxuu dhashay sideetan markay taariikhda rasuulku ahayd calayhi salaatu wasalaam boqolkii ma gaadhin boqolkii ma usan gaadhin sideetan buu ku dhashay hijradii rasuulka marka laga soo xisaabay muxuuna ku dhintay toddobaatan boqol iyo konton sano markuu joogay markii hijradu joogtay ayuu dhintay boqol iyo konton waa saddexdii qarni nuskood u leh boqol iyo kontonna waa dhiman tahay waa ka sii dambaysa boqol iyo kontonna asaga wafaadkiisa iyuu ahaa marka ninkaasi qarniga labaad buu ku jiraa taabici buu ahaaba saxaabadii buu qaar la kulmay abi xaniifa cimrigiisu muxuu dhammaa intii uu madhabka diiwaaninayay xanafiyada ah intaa uu ku jiray toddobaatan sano jir toddobaatan jir buu ku dhintay abi xaniifa radia allahu tacaala canhu allahu naxariiso ninkii saas ahaa niman baa waxay u bixiyeen abujiifa abujiifa yidhaahda innagaaba ana xaniifo ula baxayna mooyaane abujiifa yidhaahda baktiga abi waa nimanka u baxshay imaamka waa ko yaa ku xigay abi xaniifo markaynu sheegno waa nin madhab diiwaaniye ninkii ugu horreeyey wey afarta madhaboodoo muslimiintoo dham isku waafaqeen inay xaq yihiin ninkii ugu bilaabo ugu horreeyey abujiif yaa loo jiray ilaahay baa kula xisaabtami doona waxaa ku xiga imaamulmaalik imaamulmaalik dee wayse soo gaareenoo marna abima imaamulmaalik baa abi xaniifa wax ka akrisanaya marna abi xaniifa imaamulmaalik wax ka dhegaysanaya إمام المالك مر قرمو لشيء أصل سقاش المكي تاريخ الله هيدور سقاش هجرة الرسول سقاش المكي يعني يولش oo goormuu dhintayna mamnuuc wafaadkiisii waa goorma waxaa la yidhi abi xaniifa maalintuu dhashay yaa imaamu shaafici maalintuu dhintay abi xaniifa yoo imaamu shaafici dhashay baa lii waa isku maalin maalinka abi xaniifa dhintay maalinka imaamu shaafici uu dhashay imaamulmaalik baa ku dhex jiray imaamulmaalik wuxuu dhash wuxuu dhintay boqol iyo toddobaatan iyo sagaal markay taariikhdu ahayd buu dhashay imaamulmaalik cimrigiisuna muxuu dhammaa asna sideetan iyo toddoba sano ku dhintay sideetan iyo toddoba sano yuu jira imaamulmaalik markii wafaaday marka waa boqolkii iyo intii u dhow dhoweyd bay ku wada jiraan imaamu shaafici baa soo haray boqol iyo konton markay taariikhdu ahayd buu dhasho waa markii abi xaniifa dhintay wuxuu dhintay laba boqol iyo afar markay taariikhdu ahayd laba boqol iyo afar markay ahayd buu dhintay cimrigiisu muxuu dhammaa imaamu shaafici asagaa u da'yaraa konton iyo afar sanadood buu ku dhintay shaafici ku noqdo konton iyo afar sano bes maxaa konton laga khasaaray meel ilaa nooga baxay inteenaanoo dhan wada konton baan gaarnay wax yar mooyaan isna shaafici buu wuxuu ku noqday konton iyo afar sano axmed baa ku xiga axmed ibnu xambal wuxuu ku dhashay boqol iyo boqol iyo lixdan iyo afar sano ku dhashay boqol iyo lixdan iyo afar sano markay taariikhdu ahayd buu dhashay imaa ahmed muxuu ku dhintay laba boqol kow iyo afartan sano markii la joogo laba boqol iyo kow iyo afartan sano ninkaasaana ugu dambeeya fiiri saddexdii qarni maxaa u haray lixdameeyaa u dhiman weli saddexdii qarni oo qurunulmufadala marka afartoodii waxay ku wada jiraan alquruunu lmufadala bay ku jiraan imaam axmed baa ugu dambeeyayo waa kaas aynu nihi laba boqol iyo afartan iyo kow buu ku dhintay marka abi xaniife maahe saddexda kaleeto midba mid buu sheikh u yahay imaamu lmaalik waxaa wax ka bartay imaamu shaafici kitaabka muwadac la yidhaah ayuu ka xifdiyey markuu xifdinayay muxuu toban sano u jira muwadac muwadacu maalig oo dhan dushuu ka qabtay isagoo toban sano jira imaamu shaafici imaamu shaaficina waxaa wax ka bartay axmed bin xambal baa ka mid ah xertiisii ilaa laba madhabood buu leeyahay imaamu shaafici madhab qadiim iyo madhab jadiida yaa la kala yidhaaha madhabkiisa qadiimkaa ee markuu ciraaq joogay uu alifay ama fatwooday ama uu diraaseeyey xertiisa waxaa ka mid ah axmed bin xambal baa ka mid ah marka aynu nihaahno afartuba waxay ku jiraan salafu saalix bay ka mid yihiin afartu fariid ibnu taymiya soo qaba marka ibnu taymiya ninka la yidhaaho wuxuu dhashay lix boqol iyo lixdan iyo kow markay taariikhdu ahayd lix boqol iyo lixdan iyo kow markay taariikhdu ahayd buu dhashay قرون المفضلة محو كوي حبا كموضة صدح بي كجوك ستي قرون المفضلة صدح كرأي وليبا حار حار وكل الصدر markuu dhintayna taariikhdu maxay ahayd toddoba boqol iyo siddeed iyo labaatan sano ku dhintay markay taariikhdu ahayd toddoba boqol iyo labaatan iyo siddeed sano markay taariikhdu ahayd ku dhintay marka nimankani afarta imaam salafu saalix maaha ibnu taymiya salafu saalixa ma waalan yihiin mise waa hurdaan mase xaggee bay ka keeneen wax salafi maaha ninkaan aan misaal yar idiin soo qabto afartu waxay isku waafiqeen ayay intay diideen yay wax ibnu taymiya keligii sheegay bay raaceen tacasub baa la yidhaha waxaas oo kale diin raadis maaha xaq raadisna maahee waa tacasub ninka nimaan anigu jeclahay weeye in la yidhaahdo naagta saddex dalqadood haddii lagu rido afarta madhabood waxay isku waafaqsan yihiin in saddexduba dhacahayaan ama keli keli ha loogu rido ama saddexdood duuduuban ha lagu rido saddex mar hadday dhacdo inay naagtu furmayso oo aya ninkii u bannaanaanayn furay ilaa nin labaad soo guursado ay u aqalgasho oo wax walba ay kala kulmaan mooyaane afartoodu saasay yay isla saxiixeen ibnu taymiyaa yimid toddoba boqol mar laga joogo markaasuu yidhi saddex haddii lagu furo mid baa ku furmaysa labadii kale waa u joogta markaasaa afartii inta laga dhaqaaqay madhabood yaa asagii la raaca oo haddeeray weli ku nagnag leeyihiino ay soo jeedaan war axaadiista afartaasii arki weyday oo ibnu taymiya toddoba boqol ka bacdi uu arkay xaggeebay ka yimaad caqli baa la qabaa